Horumarinta ama kobcinta dhaqaalaha dalka ayaa ah waxyaabaha ku lugta leh kor u qaadista nolosha insaanka, xiriirka u dhexeeya dhaqaalaha ganacsiga iyo nabadda, haddii uu noqdo mid wanaagsan, waxa uu horseedi karaa horumar iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo meel wanaagsan gaara. Haddaba, anagoo warbixinteena ku eegayna doorka ay ka qaadan karto nabadda kobaca dhaqaalaha ee degmada, ayaa waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah ganacsatada degmada Dobley. Waa kuwa iyagoo ka hadlaya arrinkaas.
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed xukun raabi ee jooga degmada dhobley ka mid a ganacsatayaasha dhobley ku jira waa naasla nuugo nabad la-aanna waxba lama helo nabaddu kowbay ka tahay lafdhabar ganacsiga nolosha biniaadanka wax walba nabadda ayaa gogol u ah nabad haddaan la helin lama ganacsan karo horumarna ma jiro wax jiraa ma jirto marka nabadgelyadu waa shayga koowaad baa loolan karaa ee nolosha biniaadanka Ee, waxaa waaye ee, saan haddaba kuu sheegay nabad la-aantu wax suurtagelay mara hadday nabad jirin colaad ay jirto lama ganacsan karaba colaad meel ka jirto ganacsi ma jirooba qof walba wuxuu leeyahay lafihiisa uu cararaya laakiinse markii qofka uu salka ka fadhiisto ee nabad helo buu haddana nolol kale raadinayaa markii nabad la helaa nolol kale la raadiyaa marka nabad la-aan lama noolaan karo haa way keeni kartaa maasha allah haddii nabad la helo degmaduna way hormaraysaa kobac dhaqaale wuu imaanaya wax walba oo sidiisiiba kusoo noqonaya insha allah waxaan jeeni- rajaynaynaa inuuna kasii fiicnaan doono degmadu hadda way kobcaysaa maasha allah laamiyey sugaysaa ee ajendahoodana waa la sameeyey insha allah magaalada horey ba u socotaa nabad bayna ku joogtaa nabad bayna ku hesho waxaasoo dhan nabadana ilaahay ha u ziyaadiyo Ee, magacayga waa deeq animo rafaac in dhaqaalaha kor u kaco in ay dadka ay noqdaan dad ee, wada shaqeeyo oo gacmaha isqabsado oo uu wada jir ka shaqeeyo Ee, sidoo kale in meesha uu ka baxo ficiltan iyo dadkii ee, ganacsatada inaysan isla xifaaltamin taasaa is dhihi karaa Een, dabcan nabadda iyo ganacsiga markii la dhaho waa labo ee, isku lamaanan Ee, nabad haddii la waayo dee ganacsi ma jiraayo sidoo kale ganacsi ee, dabcan ganacsiga iyo nabadda waa wax isku lamaanan haddii nabad la waayo ganacsi ma jiraayo dabcan ee, nabadda waxay ka qayb qaadataa ee, horumarinta bini'aadanka iyo bulshada sidoo kale ee, hor u kaca dhanka dhaqaale dabcan waxaan is dhihi karaa nabad haddaan la haynin ee, nolol ma jirayso dabcan